waxaan samayn doonaa xadadan aan kulaadahay baabuurtu ay ku socdaan serial ayay ku socdaan wadanko dhan waa laga qaataa taargooyinka marka taargo muqdisho sheegi karta qof baabuurkan in laga bixiyey ma jirto taargooyinka cusub ee aan soo wadno wuxuu kuu sheegi doonaa maamul goboleedka laga baxshay kalar ahaan ayaad kor ooga garan karaysaa meeshuu ka yimid gaarigaasi taargooyinkii waxa dhan waad garan kartaa marka markaa aragta gaarigaasi wuxuu ka yimid koonfur galbeed ama hirshabeelle ama puntland ama jubbaland waa korbaad ka garan kara doontaa insha allah tacaala waxaan rajaynaynaa qalab jibs ku jiro baabuurka historygiisa oo dhan iyo taariikhdiisa oo dhan mid leh inaan samayn doono hadduu ilaahi ka raali noqdo waxaa laga yaabaa dhinaca baabuurta iyo gaadiidka iyo inaan ka yara gaabinay wasaaraduhu way iska tabarir yihiin prioritiska marka waxay noqotay inaan doorano meesha aan rabno inaan focus ka saarno